إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii laba boqol labaatan iyo shan oo nooga bilaabanaya aayadda tobnaade min suurati yuusuf qaala allahu tabaaraka wa tacaalaa qaala qaa'ilun mid hadlayaa wuxuu yidhi qaa'ilkaasoo minhu min alikhwa ikhwatu yuusuf ka mid ah laa taqtuluu ha dilinina yuusufa yuusuf wa alquuhu ku tuura fii ghayaabati aljubbi ceelka salkiisa yaltaqidhu ha gurubsadeene bacdu sayaarati socotada gabalkood in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa samaynaya maa aradtum waxa aad rabtaan oo min altafriiqi kala geyn nabi yuusuf iyo aabbihiis la kala geeyo waxaan ku soo jirnay qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo walaalihiis oo ayaga aan shala soo sheegnay sida raajixa ayagu nabiyaal ma ahayn waxay ahayn dad mu'miniin ah oo muslimiin ah dembiyay galeen kadibna waa ka toobad keeneen nabiyaal marnaba ma ahayn nabina waxaas ma sameeyo marka markii ay yidhaahdeen yuusuf dila oo qola taladaas ay soo jeediyeen haddii kale dhul cidlaa ku tuura si uu idinkugu bannaanaado aabbihin wejigiisa ayaa mid ka miduhu hadlay midkaas ilaahay baa garanaya miduu ahaa fasiriinta gabalaa yidhaahdeen kan ugu weynu ahaa magaciisana ruwaybi la dhihi jiray qaar kale waxay yidhahdeen yahuudaa uu ahaa qaar kale waxay yidhaahdeen magac kale la dhihi jiro shamcuun ayuu ahaa wax faa'iide ah oo ku jira lama arko marka magacyaalkaas dhan sheegidooda nasna ma leh waa waxyaalaha oo maaragtay waxa weeyaan qofka waqtiga uun ka baabi'iyo laakiin aan faa'iidada lahayn waxaad arkee dadaa waxay qabanayaan waxay leeyiin tartamaa la qabanaa diimeed marka markaas waxaa loo soo dira waxaa laleeyahay waxaad sheegtaa ninkii yidhi yaan la dilin yuusuf magaciisa soo sheeg daad taqaanood xifdido wax xuguna oo kugu xidhan ood ka faa'iidayda ma leh daad ka jaahil noqotana wax uu kaa dhibaayo male marka waktigaasoo kaleeto waxaa fiican in lagu bixiyo wax faa'iide leh wax faa'iide leh in lagu bixiyo maxaa yeele wax faa'iide haddaad xifdidana ka faa'iidi maydid oo waxweyn xalaal iyo xaaraam ka baran maydid daad ka jaahil noqotana waxba kaalama maqno marka cilmiga saasoo kalea waqti laguma bixiyo badan qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlay qaa'ilkaasoo minhu min alikhwa ikhwatu yuusuf ka mid ah laa taqtuluu ha dilinina yuusufa yuusuf mar wuxuu yidhi cadaawaddu yaysan idinla gaarin heerkaas inaad dishaan yaysan cadaawada iyo caradu idinla gaarin sidaasi ka fudud aan yeelno marka wuxuu yidhi wa alquuhu ku tuura fii ghayaabati aljubbi ceelka salkiisa ghayaabada waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo wax kaa qariya wax kasta oo wax kaa qariya hayaaba la ydhaha haddana ceelka salkiisaa loola jeedaa maxaa yaele ceelka salkiisa waxa ku jira badanaaba looma jeedo waa mugdi ceelka salkiisa jubbigana waxaa la ydhahdaa ceelka aan afka laga dhisin ceelka markii la qodo afka waa la dhisaa ama dhagaxa lagu dhisaa ama geedaa lagu dhisaa ceelka aan afka ka dhisnayn ceelkaasaa la ydhahdaa jubbi marka wuxuu yidhi ceelkaa ceel iska aan dhisnaynoo saas afka aan ka dhisnayn salkiisa ku rida saasuu yidhi ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ka leexinayay dilka sababtaa maba awoodaan inay dilaan ma dhici karto sababtoo ah waxaa ilaahay rabaa inuu weynaado loo waxyoodo nabi uu noqdo sidaasaaba ilahay agtiisa ka qadaran idan maba dhici karta inay dilaan ilaa arrintaasa ilahay agtiisa ka qadaran laazim waa inay fushaan marka ilaahay baa ka leexiyey ee naxariistooda maaha wuxuu yidhi waalquuhu ku tuura fii hayaabati aljubbi ceelka salkiisa ku tuura yaltaqidhu ha gurubsadeenoo ha qaateen bacdu sayaarati socotada gabalkood sayaara waa jamcu sayaar sayaar oo amkinatu mubaalaqaho mufrad ah atadaas kaliya lagu dara markaasay jamcu tagsiir noqotay sayaara waa musaafiriinta dadka socotadaa wey marka waa ceel dadka musaafirkaahu maraanoo biyaha ka dhaansadaan marka wuxuu ceelkaas ku ridee waxa weyn dadkan socotadaahu meesha maraya horaha u qaateen oo badanaba addoommo iyaa la yiqiinoo qof hadduu meel laga helo waa la qaadan jiray waa la qaadan jiray in kuntum haddaatiin faaciliina kuwa samaynaa faacilina mafcuulkeeda maxaa laga dhigin waxa weeyaan mufasiriinta gabor waxay ka dhigeen maa aradtu min atafriiqi daad samaynaydaan waxa aad doonteen oo ah yuusuf iyo aabbihiis inaad kala geydaan ceelkaas iskaga rida qaarna maya waxay soo qadarteen waxay idhahdeen in kuntum haddaatiin faacilina kuwa samayna maa aquulu lakum taladaas aan idiin soo jeedina daad taladayda yeelaydaan ceelkaas ku rida qaarna waxay soo qadareen in kuntum haddaatihiin faaciliina kuwa samaynaa maa calaa maa taquuluuna waxa aad leedihiin oo ah adooga iyo waa kala tuuraynaa wiilka saas yeela waa isla meesha taladaasuu soo jeedi qaaluu waxay yidhaahdeen marka wiilka inay qaadaan ay rabaan wiilka aabbihiisa haysta nabiyullaahi yacquub waa jecel yahay hal daqiiqa inuu ka maqnaado ma jecla marka wiilkii odaga in laga soo qaadaa la rabaa marka qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf yaa abaanaa aabbaheenow maa shay muxuu yahay laka kuu sugnaaday laa ta'mannaa xaalo aadan nugu aaminayn calaa yuusufa yuusuf wal xaal ayaadan nugu aaminayn innaa annaga la naasixuuna kuwa u dadaalayo u daacada aan nahay lahu yuusuf arsiluu yuusuf dir macanaa la jirhkeenna dir qaddan barrina dir yartac ha soo daaqee wa yalcab ha soo cayaaree walxaalna dir innaa annaga la xaafiduuna kuwa ilaalinaya aan nahay lahu yuusuf daw yimaadeen waxay dhad cab horta wiilkan aadan ugu aamina waa maxabaalka iskaga haysataa wiilkan yarkaa waxawayn meeshaaad ku xabistay waxawayn xabsiga ka daayan hanuudaa iska soo caycayaaro midhihiisa ha iska soo gurto geedahaas midhaha ka soo gurtoon ha nashaado wiilku nashaad iyo ha helo waxa weeyaan fursad uu ku cayaaro wiilka meeshaa ku hayne waxay iska dhigeen rag naasixiin ah wiilka u dadaalaya doonaya inuu inshiraax satriya helo macnaha uu farxoo wiilku cayaaroo dadkiisa carruurtiisa la socdo saasay iska dhigeen ilaa qof khaa'in markuu yaho khiyaano samaynaa waxa weeyaan waa inuu been ku hadlaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbaheenow maa shay muxuu yahay laka kuu sugnaaday laa ta'mannaa xaalo aadan nugu aaminayn calaa yuusufa yuusuf maxaa dhacay sababta aad yuusuf noogu aaminayn la'dahay waa maxay wal xaalaadan nugu aaminayn innaa annaga la naasixuuna kuwa u nasteexaynayo daacad u ah aan nahay low wiilkaan u naseexaynayna annagoo isagan dantiisa ka shaqaynaynaa waxaan rabnaa wiilkaas inuu waxa weeyaan helo fursadu ku cayaaro oo xabsiga iyo meesha uu iska fadhiyo arrintaas laga saaro arsilhu wiilka dir macanaa la jirhkeenna dir qaddan barrina dir yartac ha soo daaqee macnaa ha iska soo midhaysto geedahaas midhaha miyiga waxaa laga helaa geeda midha ka baxano midhahaas la yska cuno oon cidno abuuranoon beer qof aan ahayn marka beerihiisa iska soo gunto garuunjada iyo aneexada iyo sadkaxda iyo waxaas ha iska gurto geedihiisa ta dhex galo ee siida wiilka aad meesha ku haydo xabsiga aad geliday oo dhulkaas waxa iska jira midho tiro badan oo iska macaan oo ilaahay iska bixiyey marka wiilka soo daa ay yidhaahdeen waa yalcab ha cayaaroo carruurtiisa ha la cayaaro ha la ordee walxaal dir innaa annaga la xaafiduuna kuwii ilaalinaya aan nahay lahu wiilka naga ilaalayna nagaa kuu waardiyeynayna qaala nabi yacquub wuxuu yidhi innii aniga layaxsununii waxaa i murugo gelinaya an tadhabuu la tegitaankiinna bihi wiilka aad la tegaydaan wa akhaafu waxaan ka baqaa an ya'kulahu inuu cuno addi'bu yeyga walxaalna uu cuno antum idinka khaafiluuna kuwa halmaansan aad tihiin canhu wiilka qaaluu waxay yidhaahdeen la-in akalahu hadduu cuno addi'bu yey walxaal naxnu annagu cusbatun jamaaca aan nahay innaa annaga idan marka uu cuno la khaasiduna dad khasaaro halaagsamaan ba nahayba markay ka codsadeen nabiyullaahi yacquub wuxuu yidhi qaala nabiyullaahi yacquub wuxuu yidhi innii aniga layaxsununii waxaa i murugo gelinaya an tadhabuu la tegitaanka aad la tegaydaan bihi wiilka inuuba ifaaruqaaba dhibaato ii ah aniga maqnaashadaas inta yartahood la maqan tihiin intaasaana ba aanan ka sabri karin aad ayuu u jeclaa si aad u dheer u jeclaa intaasaaba murugo igu ahba maqnaashada yarta oo ifaaruqayo tan kale wa akhaafu waxaan ka baqaa an ya'kulahu inuu cuno addi'bu yeyga di'bi waxaa la idhahdaa uubatada ama yeyda ama ey dibadeedka waa bahal eyga u egoo duurka ku nool eygaasaan laga oqon magaalo joogga waxa weeyaan soomaalida gabola waxay u tarjameen di'biga dhurwaag dhurwaag marka isku magacna ma aha isku muuqaalna ma aha isku xoogna ma aha isku afcaalna ma aha wax laysku qalda marka meel layskaga qaldi karoo la fahmi karaa ma jiro sababtoo ah waxa weeyaan di'biga afcaashiisa xataa fiir fuqahada shaaficiyada markay akrinayaan fiqiga marka laga hadlayo baadida baadida marka laga hadlayo waxaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugan ariga iyo waxyaalaha lamidka oo baadiya haddaad aragto inaad soo qabato laka ow liakhiika ow lisiba xadiis macnihiisu yahay nabiga waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam haddaad aragto baadida ariga soo qabo adaa leh hal sanaad yaboohinee haddii wax sheegto la waayo waad milki kartaa ama walaalkaa oo muslimu ka lumo isagoo raadsanayo imaana markaasaa siini haddii kale bahala cunood soo qabadiida marka geela ka warramaa nabiga la yidhi sala allahu calay wasalam geela wuxuu yidhi xaa kugu jira maa la kaba laha macahaa siqaa'uhaa wa xidaa'uha ta'kulu shajara wa tasqi lmaa wa taridu lmaa ow kamaa qaala sala allahu calayh wasalam maxaa kugu jira geel geel waxay wadataa sibraarkeeda sibraarkeeda biyo uga buuxaan faceelka si dhaba uga dheragto biyaha ay soddon ku qaddaan hashf soddon maalmooday biyaha moogaataa markay rabto khaasatan dhulkuusan abaar ahayn ma garatay kabaheedana waa iska wadataa cag adagay wadataa dhagaxa kula istaagta iyo geedaha waaweyn ceelkana waa imaan kartaa haad ka rabtaa fuqahadii marka waxay dhahan waxaa lagu kala saaraa xoolaha aan bahallada yaryarkaahi cuni karin oo dhan lama soo qabanayo faraska geela lama soo qabanayo bahallada yaryar xoolaha aysan cuni karin haddaad meeshaas baadi iyagoo ah aragta ma qabanaydi waa ka leexan geelaasay ku xogeyn geelaas ay ku xogeyn miaalay ku miaaleen marka bahalladu aysan cuni karin kadibi waa inaan uubata cuni karin ay yidhahdeen sida geeloo kale uubatada marka calaamad waxay uga dhigeen fuqahada waxaa lagu yaqaanaya geel ma cuni karto laa bahal yare waaba ku istaaga ma cuni karto laakiin gurwaagu geel muse cuni karin gurwaagu geel inta qabto uu lugta ku duubtaa geed kaasuu kow kaga siiya geela waa cuna weerka ma cuni karo uubata ma cunto gaduudana ma cuno harancas ma cuno geela wax cunaaba waayo waa libaax iyo gurwaaga sooma jeedin diibina waxaa calaamad ay uga dhigeen fuqahadu waa geela midkaan cuni karin geel ma cuni karo idan marka waxaa caddaatay diibigu ficil ahaan marka la fiiriyo ku ficil maahan gurwaan wax lagu shabaho maaha xagga muuqaalkana ayu kitaab luqa ka hadla carabiya ee wax sawira diibi markuu qoro ey uu ku hoos qoraa muuqaalkiisa waa bahal eyga u eg gurwaayi eyna shaqo iskumale gurwaagu qaarka dambe uu yar yahay qaarka dambe uu weyn yahay jiis inuu ka yahay mudda lugta dambe wax isku eg maaha muuqaal ahaan marka wax layskugu qalda waa wax la yaabo kan kaleeto eyga baalkan dibiga waa xaaraan lama cuni karo oo wuxuu soo gelayaa xadiiska caamka ah oo ah kullu dii naabin min asibac bahal kastoo dugaag ah oo mici uu ku qaraabtale waa xaaraan dhurwaano dabicalena nabiga yidhi waa uga oo waa xalaal xadiiskii jaabire u yahay marka wax laysku qalda maaha meelna iskama soo galaan shaygana waxa weeye mideeda kale bal fiiri hadda inta kombyuutarka saa ka tagtid bal internetka gal waxaad u dirtaa dabici siile dhinacna waxaad u dirtaa diibi bannaankuu soo dhigaa mid walba sooma jeedin diibigii bannaanku soo dhiga isagoo ey u eg ma ujeedaa kanuna isagoo sir weyn oo qaar ka dambe u yaro dhulwaa la yaqaano halkan soo dhiga qof kastoo mid haddaad adigu kala qoon waxa weyn labaatan reer miyaa kula joogtaad soo hele kaalay waxaa tira bal labadan dhulwaa yaa ah intaasoo dhan ka soota waagii hore duurkay bahladu ku noolaan hadda xadiiqatul xayawaanaad wax la idhahay ay leeyihiin duwalka carabiga ah xataa duwalka kale iska jaa adduunka dowlad kasta waxay leedahay xadiiqatul xayawaanaad wax leedahay beer weyn magaalooyinka waaweyn ku taala xajka markaad hadda tagto juddo inta tegtid waxaad tidhahdaa igeeya meesha bahlada ku jira waxaad u tegay waxaad u geynaa beer weyn dhul weyn dhul maa magaalada dhexbatankii dhismo weyn halkan maroodigiya ku jira waa meeshaan iska socdaa qaanabuu ku xaraysan yahay shabaq bir ah meeshan libaaxiyaa ku jira halkan waxaa ku jira dhuwaagii dabuc ah ku qoran aye kawar dabuc ah ku qoran bahal walba meeshuu ku jira magaciisuna leeyahy labaatan inta bal xajka kula aada inta labaatan qabatid waxaa tira bahalkan muxuu yahay waa dhulwaayi kule inaan shaki lahayn haye carabtii oo dhan weydii waxaa la yidhahdo waa dabuc nabi maxamedna dabuc waa ugaar u yii maxaa dhiman sheega marka wax dhiman suurad kasta kitaab kastoo qoray oo suurad ku qoray dhulwaayu ku hoos qoray dab diibina ey uu ku hoos qoray waa waxa weye ey dibadeedu waa ubato laakiin isagoo noolna waana sifadiina ma wadaagaan sifadana ma wadaagaan marka waa noocaas imaamu shaaficina wuxuu leeyahay magaalada maka almukara xaramkaa aa dhulwaaga lagu qala jiro oo hilibkiisu surnaa jiray laba iskuma khilaafi jirin hay xamraye iyo kismaayo xaramka lagu cunaa xaramka lagu cunaa soo ma jeedin weligeed laba qof iskuma khilaafin waa imaam shaafici wax leh soo ma jeedin marka waxa weyan hadday adiga hadda kuugu horaydo dee waxa weeyaan kun sano ka hore la cuni jira waayo marka wuxuu yidhi waa khaafu waxaan ka baqaa an ya'kulahu inuu cuno adibu yeeyga inuu cunaan ka cabsanaa wal xaalna uu cuno antum idinka kaafiluuna kuwa halmaansan aad tihiin tin canhu can yuusuf nebi yuusuf waxaan ka cabsana idinkoo iska halmaansan oo iska cayaaraya in uubatauga cunto wiilka taasaan ka cabsana taas ayaan ka cabsana sidaas ayuu yidhi hadalkii marka afkiisay kala baxeenba waxay hadhow ku cudurdaaro lahaayeen afkiisayba kala baxeenba fiir haddeer sooma uusan dhihin waxa weeyaan yeey inuu cunaan ka cabsana martiiba kelimadiiba meel ku qorteen ay leedahay hadhow markaan meel ku turnaan lena yeeyaa cunay qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalow hadduu cuno adiibu yeyga walxaal naxnu annaga cusbatun jamaaca aan nahay walxaal naxnu annaga cusbatun jamaaca aan nahay innaa annaga idan marka u cuno la khaasilna kuwa khasaarana ee khaasilunu haalikun ula jeeda waana dad dhintaanba nahayba nagoo intaas leeg oo jamaacaha wiilkaasdaan badbaadi weyne saas uga qaada marka waxaan idhi fiiri dibiga iyo dabuca waxaad ku kala saarta afar sifo afar shay ku kala saara kow marka kutub luqa carabiya sawirtaa ay halkaas ku sawirto dabuc dabuc oo carabiya marka la qoro dhulwaaya ku hoos sawiran dibina uubataa ku sawiran oo ey dibadeeda ku sawiran taas ku kala garo waa qodob qodobka labaad culummada carbeed ama masar ha joogeen ama sacuudi ha joogeen ama yaman ha joogeen ama waddan kale ha joogeen dabuc markii fasira la yidhahdo dhuwaayay ku fasiraya ma iyaga aqoon badan mise soomaalida oo cajamiga waa qodobka labaad ku kala garan karta kan saddexaad ood ku kala garanayna waxaa nidhi asagiyo xaraysanaaba halkan yaallaba xaaba warba keenay ta tagtood beeraha uu ku xaraysan yahay uubata meeshay ku xaraysan tahay maxaa ku qoran dibi meesha eygaa tiqiina geela kaa cuni jira ku xaraysan yahayna dabuca ku qoran waa midda saddexaad tan afraadna sifada kutubta ugu yaree waa kaasa shaaficiyada kan waxa weeyaan waa cumdatu saaligii kan waa ku qoran yahay haakaya kuwa ka waaweyna saas ugu qoranta markay diibiga ka hadlayaan waxa weeyaan markay ka hadlayaan macnaha xoolaha aan bahlada waaweyn cuni karin bahlada yaryaron geela cuni karin diibiga ka mid kuli dhurwaana waxaan isla wada ognay in geela cun sooma markeed ma ku fasiri marka kuma fasiri karti afartaasaa kugu filan sooma marka waa noocaas falamaa dahabuu markay tageen falamaa dahabuu markay la tageen bihi yuusuf oo wa ajmacuu ay go'aansadeen an yajcaluuhu inay yeelaan yuusuf fii khayaabati aljubbi ceelka salkiisa lamaada jawaabkeedii ayaa la xadfay facaluu maa facaluu waxay rabeen waxay rabeen inay sameeyeen aha wixii ay sameeyeen ayay sameeyeen wey falamaa dahabuu markay la tageen bihi yuusuf oo wa ajmacuu ay go'aansadeen an yajcaluuhu inay yeelaan yuusuf fii khayaabati ljubbi ceelka jiriddiisa facaluu maa facaluu wixii ay sameeyeen hadda sameeyen wax laga sheekeeye maahayn waa wax xun wax laga sheekayn karo afku koobi karo waa ka weyn wa awxaynaa waxaan u waxyoonnuu ilaah yidhi ilayhi nabi yuusuf latunabbi'annahum wallaahi waad uga warrami doontaa ood uga warrami doontaa walaalaha ikhwatu yuusuf biamrihim arrinkoodaan ay maanta saminayaan waad uga warrami doontaa arrinka haadaa oo kan ah walxaal ayaad uga warrami doontaa hum ayagu laa yashcuruuna ay laa yashcuruuna bika aysan ku dareemin aysan ku oqoon ilaahi weyna subxaana wa tacaala wa arxamu raaximiin dib banu aadanku ku xasdo isaga naxariis badanaad ka helayda wa khaasatan haddii sifadii saxdahayd aad leedaha oo ah tacaraf ilallaahi fi rakaa yacrifka fi shidda ilaahay isbar waqtiga barwaaqada xaaladda dhibaatadu jirto isagaa ku garanahu ku badbaadinay tacaraf ila allaahi fi rakaa yacrifka fi shidda marka horu nebi yuusuf ilaahay ku xirnaa oo caabudi jir xaaladdii ugu dhibka badneed ee ceelka gorofka lagu riday waxay yidhahdeen mufasiriintu waxa weeyaan markay ciqaabta ku bilaabeen iyo markay karaamaynayeen waxaa u dhexayda intay indhaha aabbaha ka qarsoomeen wiilkayaga aabbe wiilka meesha ugu haydaa wiilka waxaweyn ha cayaareen wiilku ha farxeen wiilku ha orordeen say u lahaayeen markay kaa dhaqaaqeen odagii laga libray ay feer yaraati ku bilaabeen waxay yidhahdeen markay xirxireen ceelka ku ridayeen markuu is yidhahda bal midkan walaalkan ku boodba oo uu ku dhegaba barbaahin indhaha kaga dhifta waana canduufna waa ugu daray cay waa wiilish kan markuu is yidhahda waa midkan midka dulmiga wada midka kale aadna waa sidoo kale xarigay ku xireen ceelkay u laalaadiyeen markuu ceelka ku laadiyeen xarigay ka jaray markaasu ceelkii ku dhacay ceelkuu iska adhex fadhiistay halkaas markuu jooga ilaahii weynaa wehel u sameeyey ilaah u waxyooday markaasuu waxbaha murdi anaa ku badbaadinaya waad uga sheekay doontaa walaalaha maanta waxay kuu sameeyeen ayagoo ayagu ku gareen aad uga sheekay doontaa sidii noqoto isla suuradday noogu dhiman isagoo uga sheekaynay oysan garanayn oysan garanayn marka waa noocaas marka ilaahay halkaas isagoo joog u waxyooday wa awxaynaa waan u waxyoonnuu ilay ilaahay yidhi wa awxaynaa waan u waxyoonnay ilayhi yuusuf latunabbi'annahum waad uga warrami doontaa uga warrami doontaa walaalaha biamrin arrinkooda arrinka haadaa oo kan ah arrinkan ay maanta kugu samaynayaan waad u sheegi doontaa walxaal ayaad uga warrami doontaa hum ayagu laa yashcuruuna aysan ku dareemayno aysan ku garanayn wa jaa-uu waa yimaadeen abaahum aabbahooday u yimaadeen cishaa'an waqta cishaa waqti cishaahay u yimaadeen yabkuuna xaalo ay booyayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbaheenow innaa annaga dahabnaa waan tagnay nastabiqu xaalo aan tartamayno shiishka iyo shabbaaxa ku tartamayno wa taragnaa waan ka tagnay yuusufa yuusuf cinda mataacinaa alaabteenna agtaysa fa akalahu diibu yeygiyaa cunay wamaa anta adigana ma tihid bimu'minin lanaa mid noor rumaynaya walow kunnaa aanba ahaanee saadiqiina kuwa run sheegaya wa jaa-uu waxay la yimaadeen bidamin dhiig dhiiggaasoo kadibin been ah calaa qamiisii qamiisi yuusuf yuusuf qamiiskiisii korkiisa xaala uu dhiigu ku sugan yahay qaala nabi yacquub wuxuu yidhi bal laysa alamru kamaa taquuluun arrintu saad sheegaydaan ma ahan bal sawalad lakum waxay idiin qurxidsay anfusukum nafafyaalkiinnu amran arrin fa sabrun jamiilun fa amrii aniga arrinkaygu sabrun sabar weeye sabarkaasoo jamiilun qurux badan wallaahu allana almustacaanu waa midka laga kaalma dalbo calaa maa tasifuuna waxa aad tilmaamayneen oo sheegaysaan markay wiilkii ceelkii ku rideen ayay adoogii u tageen habeenkii waxay idhahdaan ilaa ma ogtahay beenta wejigaa laga gartaa marka waxay dhahdeen yaanan maalin u tegina habeenka aan u tagin siuusan wejiga iyaga uga fahmin iyagoo mugdiya inta u tageen waqti cishaar ay isbooyiyeen ay isbooyiyeen wa jaa-uu waxay u yimaadeen abaahum aabbahood cishaa'an waqta cishaa waqti cishaahay u yimaadeen yabkuuna xaalo ay booyayaan oo booyin beenbeen ah ay iska keenayaan qaaluu waxay yidhaahdeen marka waqti cishaaha iskugu soo aadiyeen qofka beenbeenta u booya waa la fahma wejigiisa iyo qofka murugadu ka keentay marka mugdigay ku qarinayaan beenta mugdigay ku qarinayaan qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaanaa aabbaheeno innaa annagu dahabnaa waa tagnay nastabiqu xaalo aan ku tartamayno shabaaxa waxa weye musaabaqadan hadda waxa weeyaan waa shiishkii shiishkii ayay ula jeedaan nataraama wey shiishka ayaan ku tartamaynay waana waxyaalaha inta lagu tartamo weliba xoolana lagu kala qaadan karo ayuu ka mid yahay shiishka shiishka waxyaalaha inta lagu tartamo waxna lagu kala qaadan karuu ka mid yahay marka waa saddex ay yidhaahdeen culummadu saddexdaa mid wuxuu yahay in qof ama waaligii amase qof kale muslimiinta ka mid ah inuu yidhaahdo dhaqaalahaasan bixinaan qofkii u shiish barta dadka ilaa shiishka barashadiisu waa sunnu oo cadowga hadhow lagu dilaa cadowga ayaa lagu dilaa amar ilaahayna weeye in la barto wa acidduu lahum ma sadactum min quwa ilaahaa yidhi diyaariya intaad awoodaan oo awood ah oo gaalada hadhow laysaga dhacsho nabigaana fasiray awooddaasuu yidhi alaa ina alquwata arami awoodda ilaahaynin amray inaad diyaaridaan waa wax tuuridda marka waa amar ilaahiya marka waa sunno nabi in la barto welidaha sidaas daraaddeed qofka inta barta halmaamana ayaa waciid ku soo arooray waciid uu ku soo arooray qofka inta barta halmaama marka waxa weyaan haddii waaligii ama qofka la yidhaahdo qofka shiishkaas dheereeyaan wax siinaa iyadu waa itifaaq waa bannaanta war male labadan qof toban qofaa shiishtamayda kaasaana siina dariiqa labaadna waxay tahay uu ku bannaan yahay laba qof ayaa shabaaxayda mid ka mid ah karashka bixina wuxuu leeyahay haddaad iga shiish barido waxaan ku siinaa melyankaas lacagta haddaad iga shiish bari weydoon anugu badina melyankayga anaa qaadaa kaasuna waxba bixinma dariiqaasuna waa bannaan yahay dariiqa saddexaad oo bannaan waxay tahay aniga iyo adiga waxaan leenahay ninkiiba melyanu bixina nin saddexaadan waxba baxayna saddexan nagu noqon saddexdeennaasaa shabaaxayna waxa weeyaan labadeenna laba melyanaa naga tala kaasna waxba kama yaalin kii badiyaa marka qaadanaa labadaan melyan saddexdaas dariiqa ku bannaan dariiqaan ku bannaanayno khamaarka oo xaaraanta wuxuu yahay aniga adiga isku dhiganaynaa bes waa sida khamaarka cadiga la yaqaan inaad tidhahdo melyanan baxa haddii aad iga shiish barido anna melyanan bixin haddaad iga badido taas waa khamaar mana la ogolo labadeennu waa wada bixinayna markaa cid kaloo muxallilana naguma dhex jiro marka saddexda bannaan waa saddexdaas midka aan bannaanayn waa midkaas qurdubiguna halkaanu uga hadla masaladaas fuqahaduna caadiyo masaladaas ugu wada sheegaan marka inna annagu dahabna waa tagnay nastabiqu xaalo aan tartamayno wa tarakna waan ka tagnay yuusufa yuusuf cinda mataacinaa alaabteenna agteedaan uga tagnay alaabteenna agteeda aan uga tagno alaabteen dharkii iyo waxaasuu noola joogay leey intaan shabaaxayn oo shiish baranayno marka shiishka iyo waxa weeyaan fardaha la orodsiiyo ayagana waa bannaanto waa la mid fardaha la orodsiiyo ayagana waa la midoo waa ku bannaan tahay in lagu tartamo in lagu tartamo ayagana waa ku bannaanta marka alaabtaan uga agtaynayn intaan shabaxayna meeshii baalki nooga cunin fa akalahu waxaa cunay yuusuf adibu yeydii ayaa cunay wamaa anta adigana ma tihida yidhaahdeen nabi yaxquubo bimu'minin lanaa mid noo rumaynaa walow kunnaa aanba ahaanno saadiqiina kuwa run sheega banu aadanka wax ka dood badan maad waxaad mooddaa inay daacad yihiin dee run kastoon sheegaynana noo rumayn meen lakiin arrintu waa saas yidhahdeen waa saas weliba waxay yidhaahdeen aan calaamad keenno qamiiskiisii inta soo qaadeenoo dhiig ku soo baabiyeen dhiiggu muxuu ahaa mufasiriintu waxay sheegeen waxaray ku qaleen waxar ay ku soo qaleen markaasay dhiiggii ku daadiyeen markaasay dhiiggiiyo ku dhegin ay keeneen oo qamiiskau dhiig le waa kaasayha bahalkii bahalka bahalkii waxa weye maradaas maradii uu kala dhex bax waa taasaa dhiiggiisi waa halkaas ku daatay laakiin waxa weeyaan makriga de qofku markuu samaynaya ilaahay uma xarig xidho lama waafajin qamiiskii inay jeexjeexaan qamiiskii oon meel ka jeexnayn oo dhiig lahay keeneen nabi yacquub wuxuu ila yidhahdeen mufasiriintu caqli badnaaya maanaysto wiilkayga ubatada cun qamiiskiina jeexi maa wiilkiina waa kala dhex baxa maanaysto caqli badnaaya khalaas qariinaa tin marka qariinaa la helay meeshaasna fuqahadu fiqigay ka qaateen oo masalay ka qaateen weyn oo xukunka ku tacalluqda oo waxay idhahdaan qaadiga markuu wax xukminaa qaraa-inta wax waa ku xukmi kara nabiyullaahi yacquub wuxuu ku qancay wiilka inaan uubata cunin qamiiska aan jeexnayn idan marka markhaatigu ma ahan kaliya qof hadla ee waxa weeyaan waxyaalaha wax lagu xukmiyo bayinada ah waxaa ka mid a qaraa-inta ee bayinaha dii laydhaha qof hadla kaliya maaha kaasuu ku qancay waana go-aansaday inaan hadalkooda waxba ka jirin hayla ma dhici karto qamiiskii inuu nabad qabo wiilkiina baan cunay ma dhici karto marka qaraa-inta waxbaa lagu xukmi kara qaadigu waxbuu ku xukmi karaa wa jaa-uu waxay la yimaadeen calaa qamiisi wiilkii qamiiskiisii ay la yimaadeen wa jaa-uu waxay la yimaadeen bidamin dhiig dhiigoo kadibin been ah calaa qamiisi yuusuf qamiiskiisii korkiisa xaalu dhiigu ku sugayen qaala nabi yacquub wuxuu yidhi balse walad bash wuxuu ku ridinaa hadalkoodii macnuhu waxuu noqonaa marka laysa alamru kamaa taquuluun arrinku ma ahan saad sheegaydaan bal iska badaa inuu sidaas yahaye sawalad lakum way idiin qurxisay anfusukum nafafyaalkiinna amran arrin fa facaltumuuhu waad samaydeen arrinaad naftu idiin qurxiday arrinkiiyaad samaydeen fa sabrun jamiilun fa amrii aniga marka arrintaydii taladaydu sabrun sabar wey sabarkaasoo jamiilun quruxsan oo aan argagax lahayn sabar jamiila waxaa la idhahdaa asabr alladii laa jazaca fiih sabar aan argagax lahayn ayaan sabraya wallaahu lmustacaan ilaahayna waa midka kaalmaha looga dalbo calaa maa tasifuuna waxaad sheegaydaan in wiilkaygii bahal cunayna ilaahay baan ka kaalmaysanaya wiilkaas maqan arrintiisa marka sida fiican ee dariiqa sawaabkaa ayaa sidaas wa jaa-ad waxaa timid sayaaratun dad socota ah fa arsaluu waxay direen waaridahum kii biyaha u aroorayey fa adlaa wuxuu laalaadiyey dalwahu wadaantiisii qaala wuxuu yidhi yaa bushraa bishaaradaydiyey haadaa kanu qulaamun waa addoon wa asaruuhu waa qarsadeen bidaacatan jaaciliihi xaalo ay ka dhigayaan bidaacatan badeeco wallaahu allana caliimun waa mid u ogaal badan bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan wa sharawhu yuusuf waa gadeen bihamanin lacagay ku gadeen lacagtoo baksin naaqis ah daraahima shilimaad ayay ku galeen shilimaadkaasoo macduudatin la tiriyo wa kaanuu waxay ahaayeen minazaahidiina kuwa ka tegaya fiihi yuusuf ceelkii markay ku rideen mudduu ku jiray ilaahay baa garanaya muddadaas muddadii uu ku jiray ilaahay baa garanaya aimada gabal waxay dhahdeen saddex maalmooduu ku jiray abubakar ibnu cayaash ayuu xaafid ibnu kasiir ka soo raray saddex maalmood uu halkaas ku jiro ceelka dhex fadhiyey kadib dad musaafiriin ah oo madyan ka yimid oo masar ku socda ah ceelka ag degay markaasay nin u dirsadeen yidhahdeen orod ceelka biyo nooga soo dhaan ninkii wadaanu ceelkii u riday nabi yuusufa ku soo dhegay waa soo jiida waa soo jiiday markuu bannaanka keenay waaba wiil qurux badan markaasuu yidhi bishaara bishaaro addoonaan haystaa waa farx wa jaa-ad waxaa timid sayaaratun dad socota ah oo musaafiriin ah fa arsaluu waxay direen waaridahum kii biyaha u soo arooraayey fa adlaa wuxuu laalaadiyo ceelkii ku diray dalwahu wadaantiisii markuu diray marka fa tacallaqa yuusuf yuusufaa ku soo dhegay wey fa tacallaqa bihaa yuusuf yuusufaa ku soo dhegay fa akhrajahu asna waa soo bixiyey falamaa ra'aa markuu arkay uu hadalkan yidhi marka intaasaa macnahaan ugu jirtayoo maqaamka laga fahmayo fa tacallaqa bihaa yuusufu fa akhrajahu falamaa ra'aahu markuu arkay qaala wuxuu yidhi yaa bushraa waa laba qiro yaa bushraa yaa bushraa iyo yaa bushraaya waana isku macno labada qiro wax farqi uma dhexeeya midna mudaaf ileyhigiyaa la sheegay midna waa la xadfay waa un intaas bis ee labada waa idaafaysan yihin bushraaya iyo bushraa labada waa idaafaysan yihin midna mudaaf ileyhigiyaa madkuura bushraaya yaa mutakalimkaasa mudaaf ileyhi midna waa la xadfay waa un intaas bis sida sawaabka ah qowl kalaa jiro ah bushra waa nin magaciisa marka idaafada laga daayo waxay noqonaya yaa bushra war ninkii bushre la dhihi jirayo kaalay waxaa ii aan helay addoone oo ninuu u dhawaaqaaha yihahdeen qowlkaasoo iska daciif macno male xaafidkuna waa sheegay inuu daciif qaala wuxuu yidhi yaa bushraa bushaaradaydiyey haadaa kanu qulaamu waa addoon addoon aan helay wa asaruuhu faacilka yaa loo celina laba qowlaa ku jirta qowlka hore wuxuu yahay in loo celiyo kuwii ceelka soo arooray oo biyaha doonayay wa asarruu waa qarsadeen kuwii ceelka biyaha ka soo aroorayay oo ah waaridiintii hu yuusuf waa qarsadeen oo yay ka qarsadeen baqiyatu saara dadkii la socdo musaafiriinta intoodii kale ka qarsadeen ma dhihin addoonaan ceelka ka soo helay ee waxay yidhaahdeen addoonkan waan ka soo gadanay ceelka dad joogaan ka soo gadan ayagoo ka cabsanaya inay kula shurkoobaan oo le haddaad soo hesheen de waa wada socon shurkan kuna ayagoo ka cabsana ay yidhaahdeen addoonkan annagaa soo gadan markaas macnuhu wuxuu noqonaa wa asarruu waa qarsadeen ayil waariduuna kuwii biyaha aroorayey hu yuusufay qarsadeen oo waxay ka qarsadeen can baqiyati saara musaafiriintii intoodii kale ka qariyeen way ka qariyeen bidaacatan jaaciliihi xaalo ay ka dhigayaan bidaacatan badeeco oo inay soo gateen ay ka dhigeen badeecay ka dhigteen ay soo gateen wallaahu allana caliim waa mid ogaal badan bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan sidaas waa sida ibnu jariir dabari uu rajaxay aimo badanoo salafkaana laga wariyey qowlka kale wa asarruu waxaa loo celinaa ikhwatu yuusuf macnuhu wuxuu noqonaa markay ceelka ku rideen ma tegin ikhwatu yuusuf waxay ka baxeen ka baqeen inta qof soo bixiyo oo bannaanka dhiga uu yidha ord gurigaagii aad oo isagoo ordaayo uu ka daba yimaad markaas yidhahda aan meel ku hubsano markaasay meesha u fadhiyeen hadda meeshay usoo fadhiistaan nimankii musaafiriinta markay soo bixiyeen inta kusoo yacan yidhahd war addoonku ceelku nooga dhacay xarigaan weyneeyey addoonka annagaa iskalema naga gadanaya markaasay ka gateen ma dhihin waa walaalkeenna la dhashay ee waxay yidhahdeen waa addoon ceelka nooga dhacay annagaa iskale xuyus u hadli waa u dhiyay war addoon mahayo waa la dhashay inay dilaan ka cabsada wuxuu jiri bal horta gacantooda marka bax ki ceel kugu riday haddaad maanta tiraa waa la dhashay oo lagaaga tago inuu ku gowracaba leh ee bal horta aad ka dhexbaxed ayaga marka shibu iska yiru markaas macnuhu wuxuu noqon wa asarruu ikhwatu yuusuf waa qariyeen hu yuusuf oo inuu walaalkood yahay qariyeen bidaacatan jaacilihi xaalay ka dhigayaan bidaacatan badeeco waxay yidhahdaan waa addoon aan leenoo becno markaas la ibnu kasiirna taasuu rajaxay taas ayuu rajaxay qariino soo socotaana tusayda taasu inay rajaxay wallaahu alle caliimun waa mid u ogaal badan bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan ikhwatu yuusuf wey markaa ilaahay baa u ogaal badan wa shara waa gadeen ikhwatu yuusuf hu yuusuf waa gadeen oo waxay ka gadeen waxa weeyaan nink nimankii ceelka aroorayey oo biyaha ka dhaansanayey kuwiyay ka gadeen kuwiyay ka gadeen bihamanin lacag ayay uga gadeen lacagtaasoo baksi naaqis ah lacag taban oon addoomba joogin hayla iyaga ujeeddadoodu lacag maahan waa wiilku aabbe iyo ha kalateen wiilkii aabbe wiilka iyo aabbe ha iswaayeen intaasay ka rabeen taas waa qariino tusayda inay ikhwahda yihiin sababtoo ah hadday ahaa lahaayeen qoladii waalidiintahay ceelka soo aroortay lacag jaban kuma gadeen ilaa kuwii farxay oo bishaaraystay iyaga qiimo weyn ugu fadhiyo kuwan laakiin qiimo kale uguma fadhiya keliya wiilka meesha inuu ka baxay raba taas waa qariina marka wa shara waa gadeen ikhwatu yuusufu yuusuf biamanin lacagay ku gadeen lacagtoo baksin jaban oo raqiis ah daraahima ka bedelo shilmaaday ku gadeen shilmaadkaasu maxduudatin la tiriyo dhowr shilin ay siisteen qaar waxay yidhahdeen labaatan shilin aheyd qaar waxay yidhaahdeen waxa weeyaan waxayba ahayd laba dirham qaarba waxbay ku sheegeen wax hadda weynoo nooga xidhan male shilmaad jaban ayay siisteen qaar waxay yidhahdeen labiyo labaatan qaar waxay yidhahdeen afartan dirham marka calaa kulli xaal shilmaad ay siisteen shilimaadkaasoo macduudatin la tiriyo wax yaroo farax ku tirisa ayay siisteen wa kaanuu ikhwatu yuusuf waxay ahaayeen min azaahidiina kuwa ka tegaya fiihi yuusuf tanunao qariino kale ayaga dad nacay oo ka jeestay ahaayeen marka ikhwatu yuusuf sidaas sifadaas waa lahaayeen laakiin kuwa waalidiintaah ceelka soo arooray sifadaas male waaba ku farxeenba zaahidiin ma ahayn marka lama dhihi karo kuwii oo soo aroorayoo qaatay ayaa gado masar ka gaday maxaa yeelay waxay ahaayeen dad nacay lama dhihi karo ma nicin ayagoo ku faraxsana kuwaas laakiin kuwa zaahidiintaah nacsana walaalihiisay ahaayeen wa kaanuu min azaahidiina weye marka qariinada tusayda iyaduna marka waa noocaas wa qaala ladii kii wuxuu yahay ishtaraahu gatay wa qaala ladii ninkii wuxuu yidhi ishtaraahu yuusuf gatay ibnu kaiir wuxuu leeyay nin muslimu ahaa ninka gatay ninka ka gatay kuwii musaafirka ahaa musaafirki ninka waxa weya ee ikhwadan ka gatay muslimu ahaa yuleey markaas wa qaala ladiikii wuxuu ahaa ishtaraahu yuusuf gatay min misra misar xaggeeda xaalo uu ka ahaaday limra'atii islaamtiisii wuxuu ku yidhi akrimii karaamee mahwaahu yuusuf makaanu nagaashadiisa casaa waxaa mudan an yanfacanaa inuu waxna taro aw natakhidahu ama aan ka dhiganno waladan carruur ilaah wuxuu yidhi subxaana wakadaalika kamaa anqadnaa yuusufa min ikhwatii sidaan yuusuf uga badbaadinnay walaalihiis oo aysan u dilin sidaasoo kalaan makannaa u makaninnay liyuusufa yuusuf fil ardi dhulkaan makaninnay linumakinahu si aan u makaninno walinucallimahu si aan u barno min ta'wiili alaxaadiidi ru'yooyinka tafsiirkooda wax ka mid ah wallaahu alle khaalibun waa mid u adag calaa amrihi arrinkiisa walaakina aktar annaasi dadka intooda badanu laa yaclamuuna ma oga walammaa balaqa markuu yuusuf gaaray ashuddahu adaygiisa aataynaahu waxaan siinay xukman xukun iyo wa cilman oqoon wakadaalika abaalmarintaas aan yuusuf ku abaalmarinnay oo kale aan najsii ku abaalmarinnaa almuxsiniina dadka camalka wanaajiya masar ay geeyeen qoladii qaadatay waxa weeyaan masar nin joogay ka gateen nin oo waxa weeyaan wasiir ah oo wasiirka maaliyadda ah boqorkii masar aan ahayn laakiin wasiirkii maaliyadda ah ninkaasay ka gateen wa qaala ladiikii wuxuu yahay ishtaraahu gatay min misra misar xaggeeda xaalu ka ahaaday limra'atii xaaskiisii wuxuu ku yidhi akrimii karaamee wiilkaas karaamee mahwaahu makaanu nagaashadiisa meesha uu seexana meesha uu fadhiisana cuntada uu cunaa dharka uu xidhanaa wiilkaas booska uu joogo naga karaamee ilaahay weynaayaa ilaalinaya meeshuu tagaba ku ilaalinaya ilaahay baa uga hadal siinaya casaa waxaa mudan an yanfacanaa inuu waxna taro oo wiilka aan ku nacfinno aw natakidahu ama aan kaba dhiganno waladan carruur inaanba carruurba ka dhigannaa dhici kartee wiilka noo ilaali cabdulaahi ibn mascuud wuxuu yidhi afrasu naasi alaaa dad waxa u odoros badan saddex dadka wax odorosa ee wax qiimeeya saddex qofa u odoros badan ama wax u qiimayn badan saddexdaas midka koowaad wuxuu ahaa casiisu misra wasiirkii masar ee gatay waxa weeyaan yuusuf markuu yidhi akrimi matwaahu casaa an yanfacna wax wax anfaco waa ahaa yuusuf qayru ku arkay inta calaamadaystooo fiiriyey uu arkay wiilku wiil qayr inuu kaas odoros fiican buu lahaa qofka labaadee dadka ugu odoros badanna waxa weeye gabadhii nabi muuse markay aragtay aabbaheed ku tidhi yaa abatista'jirhu inna khayra man istajarta alqawiyu lamiin aabbow yuu naga faka ninkaan ninkaan noo kiri ninkaanu ammaano iyo xooga isku darsada shaqada loo dirana ka adag khaa'inna maaha ninkaan gabadhaas hal mar hal maalin hayna arag gabadhaas wax ka odoros badan oo wax ka qiimayn badan ma badnayn qofka saddexaadna abubakar u ahaa markuu cumar ibnu khadaab odorsay ee uu yidhi khaliifka iga dambeey ha noqo khaliifka iga dambeey ha noqo marka saddexdaasa dad u odoros badan cabdulahi mascuud aa yidhi ilaah wuxuu yidhi subxaana wakadaalika ey kamaa anqadnaa yuusufa min ikhwatii sidaas aan uga badbaadinay yuusuf waxa weeye walaalihiis ma aysan dirin ilaahay baa ka badbaadiyey sidaas aan uga badbaadinnay aan makanna u makaninoo dejinnay liyuusufa yuusuf fil ardi dhulka annagaa badbaadinay dhulka dejinnay walinucallimahu ficil maxduufaa lagu cadfin linumakinahu si aan u makaninno walinucallimahu si aan u barno min ta'wiililaxaadiidi sheekooyinka tafsiirkooda waxa weeyaan dilkan allah ka badbaadina maba dili karaan sababto allah wuxuu rabaa inuu u waxyoodo rasuul ka dhigo amase nabi ka dhigo inuu u waxyoodo oo nabi ka dhiguu rabaa wuxuu rabaa inuu baro ru'yada tafsiirkeeda arrintaas alla agtiisa ka qadaran ma dhici karto ka hor inuu dhinto maaa wix alla qadara waa dhaca ilaa wuxuu yidhi subxaana wallaahu alle khaalibun waa mid u adag calaa amrihi arrinkiisa ilaahay hadduu arrin doono waa soconaa cid hor istaagi karta ma leh marka wiil alla doonay inuu nabinimo gaaro isagoo nabinimadii gaari lama dili karo lama dili karo walaakina aktar annaasi dadka intooda badanu laa yaclamuuna ma oga oo waxay moodaan qofkan ilaahay wuxuu la doonay waxaan ahayn in la marsii karo saasay moodaan aktaru naas ma oga walamaa balaqa markuu gaaray nabiyullaahi yuusuf ashuddahu adaygiisa oo caqligiisu kaamil noqday oo xooggiisu kaamil noqday aataynaahu waxaan siinay xukman nabinimo iyo wa cilman aqoon nabinimaa la siiyo nabiyaa laga dhigay asagoo cadowga gacanta ku hayaan oo waxa weeyaan addoon u ah ayaa nabi ilaahay ka dhig ayaa ilaahay nabi ka dhig markuu kaamil noqdo caqligiisana kaamil noqdo xooggiisana kaamil noqdo imisuu gaaray ilaaha garanaya soddon iyo saddex mufasiriinta qaar ay yidhahdeen qaar waxay yidhahdeen shan iyo labaatan qaar waxay yidhahdeen afartan calaa kulli xaal inuu kaamil noqdo alla noo sheego cilmi iyo xuguna ilaahaysi xugunku waa nabinimo cilmigan ruyooyinkana waa yaqaan sharcigana waa yaqaan wa kadaalika keligiis ma ahan wakadaalika sidaas aan yuusuf u abaal marinnay oo halista aan uga badbaadinnay meeshuu tagaba ugu badbaadinnay nafsii waxaan ku abaal marinahu ilah yidhi almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya dad labto marka marka culays kugu yimaad alla inuu ku badbaadiyo intaad hadda nabadda qabtood caafimaad qabto ilahay cibaadadiisa ku dheganow daad markaad caafimaadka qabto tacaraf ilallaahi fi rakhaa yacrifka fi shidda isagaa ku oonsanaya xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi meesha ishaara ku jirta nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa loo ishaarayaa loo sarboobayaa ilaahi weynaa subxaanah wa tacaala markii hore markii hore yuusuf wuu awooday dhibaatadan ceelka markay ku rideen markuu ka hadlaaya wuxuu sheegaa masaladaas waa ka soo boodnay ceelka markay ku rideen marka wuxuu leeyahay markay ceelka ku ridaayeen alla waa awood inuu ka celiyo dhibkan oo yidhahdaa ku ridin ayagana buu barta ku wada dilo hadduu rabo laakiin alla ma yeeli waa u kaadi alla waa awoodi waa u kaadi hadhowna waa badbaadi taas waxay sarbeeb u tahay nebi moxamed sala allahu calay wasalam oo la leeyahay gaaladu markay ku dhibayaan alla waa ogyi wuuna awoodaa inuu hadda kaa celiyo laakiin waa imtixaan aad maraydo wuxuu doonayaa alle inuu berri adiga ku makaniyo ood adigu xukunto oo u koos keeno sidii yuusuf inta walaalihiis u dhibeen oo alla u kaadiyey markii dambe uu asaga ay hoos yimaadeen ay hoos yimaadeen idan marka markaad leedahay gaaladaan muslimka dhibta ilaahay maa qabto ilaahay gaal waa qaban laakiin imtixaana ka horreeya la marayo imtixaana ka horreeya aduu dariiqa ka leexa dariiqa ku toosnow adugu imtixaana ka horreeya waa lays imtixaana marka dambeeyna ilahay waa dulayna kafarada imaamu qurdubi aayaadkan markuu maraya wuxuu ka hadlay masaa'il aad u badan oo ku saabsan waxyaalaha baadidaahoo la helo wuxuu yidhi masalada ugu horeyda luqadada iyo daallada luqadda iyo daalla ma isku mida mase labay kale yihiin horta qofka laqiid aa la yidhaahdaa alaabaha la helo ama lacagaha ama dahabkana waxaa la yidhahdaa luqadda daallana waxaa badana loo isticmaalaa xoolaha geela iyo ariga iyo waxyaalahaas ma isku midaa mase waa kala laba culummada waa isku khilaafeen daa'ifa culummada ka mida waxay yidhaahdeen waa isku mid aimadaasna waxaa ka mid ah abu jacfar addaxaawi ayaa ka mid ah abu jacfar addaxaawi sharxu macaani aaahaarka ayuu ku sheegay waa isku mid macnahaanna waa isku mid xugun ahaanna waa isku mid daalla wixii la yidhaahdo iyo luqada wixii la yidhaahdo xugun ahaan iyo waa isku mid iyo macno ahaanba wuxuuna ku ridiyey abu jacfar addaxaawi abi cubayd alqaasim musalaam oo kala qaado yidhi daallan xayawaanka la ydhahdaa luqadana waxaan xayawaan ahaynaa la ydhahdaa wax kala qaada maa la isku mid saas wey xadiidkii oo xadiisu ifkiga lafka ku jiruuna u adeegsaday ayadoo daallo lagu magacaabaayo wax aan xayawaan ahayn oo markay kuushu ka luntay caaisho aa nabigu yidhi inna ummakum dallad khilaadataha hooyadiin waxay lumiday kuusheedii mas'alada kaluu ka hadlay waxaa ka mid ah waxay culammada muslimiintoo dhan ku ijmaaceen qofka hadduu baadi helo baadidaasu haddaysan ahayn wax iska qiimaya kun shilin oo kaleeto iyo xabad rooti iyo xabad moos haddaysan ahayn ee wax qiimale ay tahay ee uu qofku qaado waxaa laasim ku ah hadduu qaadan hayo oo baadidii qaaduu rabo inuu hadhow intifaacsado hal sano inuu baafiyo hal sano waa inaad yamuhda dad qaado hal sano laba-iyo toban bilood meelaha aad ka yaboohinaydana waa meeshaad ka heshay iyo masaajidda agagaarkooda iyo albaabadooda masaajid gudihiisa lagama yaboohiyo waa xaaraan xoolahana lagama yaboohiyo carruuraha lumayna lagama yaboohiyo ahlucilmiguna saasay u nasbireeya qaar badan inay isku mid yihiin xoolaha lumay iyo dadka oon masaajida laga yoohikan ee lajina daa'imana fataawaha sidaasay ku nasbireen marka hal sanaa laga rabaa sanad markuu intuu joogo haddii qofkii lahaa yimaado asaga iskale asagaa iskale waana ijmaac inuu iska leeya hadduu noqdo qofkii lahaa ma dhihi karo intaasan hayeeye isi ama anaa kulaale see ugu garanaa tilmaamahan baalida markii la helo waa inaad xifdidaa tilmaamaha tilmaamihii markuu aad yaboohinaydana waa inaadan wada sheegin oo tira yaaba dahab ka lumay ma yaa lacaw ka lumay ama yaa ari ka lumay waxbaad sheegay lagu soo dhoweeyey laakiin tilmaamaha wada sheegi weeye tilmaamaha markuu wada sheegto faraad ka saare ma markhaatiya shardiya mase ma ahan sida sawaabka ah wax markhaatiya shardi ma ahan wax markhaatiya shima waana sida imaam maalik iyo axmed ibn xambal iyo ay mareen waa sida ay mareen shaafici iyo abu xaniifa iyo waxay leeyihiin maya waa inu markhaati keeno laakiin xadiidka saxiixa markhaati kuma sugno haddii markhaati ay shardi tahayna nabigaa sheegi lahaa sidaasuu imaamulqurdumina yidhi masalada kaleeto uu ka hadlay waxay tahay ilaa halkaasana dhammaato baadida qofku kuma tasarufi karo ma sii karo qof ma sadaqay karo qof haku ma sadaqeeya sheekh ma sadaqay karti maadaa iskale xaal sadaqayna hal sano markaad yaboohido kadib haddaad rabtana sadaqee haddaad rabtana aduu isticmaal haddaad marka isticmaasho sanad inta yaboohido kadib qofkii lahaa uu yimaado waxa weeyaan waa inay u gudbaan waajib wey waa ijmaac waa u gude toban sano kadib hadduu yimaado haddaad sadaqaydana labaad kala dooro leeda inaan kuu gudo iyo inaad ajarkii sadaqada qaadato waa kuu waa sadaqeeyey inaad ajarkii qaadato iyo inaan kuu gudoon ajarka anugu yeesho labadaas kala dooraad leeda midkuu doortaana loo yeela laasimeyd midku doorto ayaa loo yeelaa ka hor ma sadaqay karti wallahu subxana wa tacala aclam w sala allahu calaa nabiyina muxamed